Isbitaalka Manhal ee magaalada Ceerkaba ayaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah u sameeyay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Ceerkaba ee gobolka Sanaag. Adeegyadan caafimaad ee dadka danyarta loo sameeyo waxaa ka mid ah daaweynta cudurrada ku dhaca wadnaha, lafaha xanuunka, iyo cudurrada ku dhaca maqaarka. Dr. Nuux Ismaaciil Bootaan, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Manhal, ayaa ka waramay adeegyada caafimaad ee ay sameeyeen.
oonu adeeg caafimaad ka gudbinayno adeeg caafimaad oonu qabanayno gobolka Sanaag dadka dadweynaha ku nool annagoo dhakhaatiir ka soo kicitimay gobolka Maroodijeex Hargeysa dhakhaatiirtaasoo isugu jirta ilaa iyo lix takhasusaad oo takhasusaadka wadnaha iyo takhasusaadka uurku jirta takhasusaadka lafaha takhasusaadka qaliinka guud takhasusaadka maqaarka takhasusaadka ciyaalka intaas oo dhan isugu jira dhakhaatiirtaas oo ka howlgeli doonta muddo lix cisha ka shaqeynaysay gobolka sanaag magaaladiisa ceerigaabo dhakhaatiirtani oo si tabarucaada u yimid gobolka doonaya dadkooga iyo da- inay la wadaagaan aqoonta ilaahay baray ugana faa'iideeyaan dhakhaatiirtani waxay ilaa hadda oo shaqadu socoto cusbitaalka maaha ka sho dadkuna ay badan yihiin sidaad cali aadan ood kusoo aragtay ay sameeyeen qalina ay sameeyeen eh, qalimihii lafaha iyo kii maxaaha qalinadii guud Eh, waxaanu sameynay daweyntii ciyaalka iyo daweyntii maqaarka daweyntii urkujirta daweyntii wadnaha Eh, waanu sii soconayaa waxaan ugu so- eh, saan u sheegayaa eh, dadweynaha gobolka sanaag eh, gaar ahaan degmada ceergaabo in sha allah intay dhakhaatiirtu joogayso aanu joogayno insha allah ilaa iyo khamiista inaanu eh, aanu diyaar u nahay hadh iyo habeen maalin iyo iyo habeenbaba inuu adeegaa fulino inay kasoo inay ka helayaan xarunta eh, manhal hospital Eh, waxaa intaa noo dheer iyadana inaanu eh, public lectures aan siinayno Eh, insha allah ardayda iyo dadweynahaba goobaha caafimaadka iyo goobaha dadweyne isku yimaadaan la xiriira caafimaadka iyo waxyaalaha eh, muhiimka u ah qofka biniaadanka caafimaadkiisa Adeegyadan caafimaad ee bilaashka ayaa bulshada ka faa'iidaysatay waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay u baahnaayeen.